kalfadhiga baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa la qorsheynayaa in dib loo furo horaanta bisha soo socota ee mey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikha oo aan goor sii horeysay waraysi la yeelanay ayaa qaybtii horeysiga aad dhegaysateen wuxuu kaga waramay kalfadhiga baarlamaanka ee baaqday iyo sababihii keenaya haddaba qaybta labaad ee wareysiga wuxuu gudoomiyaha uu kaga waramayaa walaaca laga qabo inay dib u dhigto baarlamaanka ay sabab u noqoto inuu dib u dhaca doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo wuxuuna u waramay madaxlaanta afka soomaaliga ee b b c muxyidiin axmed roble horta waxaan rabaa hal qodob in si fiican loo fahmo sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay waa baarlamanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee waa la socotaa muddooyinkii aan kasoo gudubnay oo ugu dambaysay labada kun iyo lix iyo tobankii doorashada la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban marka waxaa la dooranaa waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan iyo konton iyo afar oo aqalka sare ah marka waxay la tahay intaas xal loo waayi maayo annaga waxaa magacoonay guddi kumeel gaar ah oo kasoo shaqeeya qodobada ee ka dhiman sharciga doorashooyinka ayagoo kaashanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka hawshiina way wadaan inkastoo arrintan oo coronavirus mushkiladan hadda ay shaqooyinka qaar ay u saamixi weysay laakiin shaqo fiican ay qabteen ilaa hadda waxaana aaminsannahay inay soo dhammaystiri doonaan wakhtigii loogu talagalayna ee doorashada ay dhici doonto marna annaga hadafka annaga ma aha ee waddankan dastuuruu leeyahay xilliyaa loogu talagalay dastuurkaasi muddada xilhaynta baarlamanka iyo midda madaxweynaha xilligaas waxaan rabnaa intaan la gaarin ka hor doorasho inay dhacdaan rabnaa haddii laydmo insha allah gudoomiye waxaa jira walaac laga qabo in muddo kororsi yimaado oo ama baarlamaankii xukuumaddii wada socda ha ahaadaan ama baarlamaanka keliya ha ahaadaan ama baarlamaankii madaxweynaha keliya ha ahaadaan arrintaa wax war ah iyo wax tala ah oo aad ka bilowdeen wax ma jiraan waxay la tahay waddankan dastuur uu leeyahay dastuurka kumeel gaarka markaa akhrisid qodobada ku qoran wuxuu siinayaa qodobka masalan lixdan iyo afaraad xilhaynta baarlamanka afar sano waay qodobka sagaashan iyo koowaad markaa fiirisidna xilhaynta madaxweynaha waa afar sano ayadana marka meel ay ku qoran tahay ma jirto in baarlamanka meel ay ugu bannaan tahay inay xilka kororsadaan halkan kama muuqato marka baarlamankana hadda uma diyaar garoobayo inuu xil kororsado ee baarlamanka wuxuu garoobayaa shuruucdii dhineed sida hadda aad sheegtay sharcigii axsaabta siyaasadeed oo baarlamanka hadda la yaalo oo asagana baarlamanka uu si degdega u dhammaystiri doono oo dib uegis la raba in lagu sameeyo iyo dhammaystirka sharciga doorashooyinka oo guddiga hadda ku maqan afarta qodob oo muhiimka ah intaasaa lagu maqan yahay teedi kale annaga haddii alla idmo waxaan qorshaynay ka baarlamaan ahaan waddankan doorasho inay ka dhacdo marka ka guddoon ahaan ama guddoomiyihii golaha shacabka marna fikir ah in extension ama la yidhaahdo in wakti lagu daro maalinna kama fikirin mana xaqna umalihi inaan ka fikiro baarlamankan laftiisa hadda xaq uma laha inuu ka fikiro marka extension meesha kuma jiro waaya guddoomiye haddii xaalkan koroonahu uu uu kasii daro oo uu sii xumaado oo heer waddankii oo dhan bandow lagu soo rogo la gaaro ama dadkii isuma soo bixi karaan la yidhaahdo oo xaaladdaa la gaaro maxaa idiin qorsho ah oo aad hadda ku tala gasheen oo beddel doorasho noqon karaya haddaysan dadkii soo bixi karin oo aysan coday karin odayaal inta meel isugu imaadaan aysan baarlamaan dooro karin maxaa taa idinkaga qorsho ah intaanan xilligeedii la gaarinse wax ma iska tidhaahdeen hadday xaaladdaa timaad horta doorashada waxaa loogu talagalay hay-ad madax bannaan oo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa loogu talagalay doorashada inay qabtaan marka guddiga doorashada hawsha ay leeyihiin annaga hawshaanada waxay ku eg tahay shuruucdii loo baahnaa inaan diyaarinno inta hadda dhimanna aan dhammaystirno doorasho inay qabtaan guddigaa laga rabaa guddiga waxaa laga rabaa doorasho inay qabtaan gudoomiye hadday guddigu doorasho qaba waayaan oo awoodi kari waayaan ha ahaato sababa adinku qayb ka tihidiin oo xeerarkii oo idinku dhiman ah ama ha ahaato sababo iyo duruufo kale hadday guddigu doorasho qaban kari waayaan guddoonkii baarlamaankaa tahay maxaa idin qorshaa ani waxay la tahay inaanan ka hor dhacno ma rabno because guddiga inay doorasho qabsoomi karto inayna qabsoomi karin ayagaa laga sugaya marka hadda prediction inaan bixinno oo saadaal ah oo aan dhahno guddiga doorasho ma qaban karaan aniga waa kuu soo koobay waxaan ku yidhi sharcigan doorashada waxaa lagu dooranaya keliya laba boqol toddobaatan iyo shan iyo konton iyo afar doorasho guud oo waddanka oo dhan oo ee dowladaha hoose lagu soo dooranayo ma aha waa mid loogu talagalay un baarlamanka in lagu doorto marka guddigaasi doorashada aan u dayno yaanan ka hor dhicin guddiga doorashada shaqay wadaan oo aan aaminsanahay inay ku guulaysan doonaan marka waxaan sugaynaa baarlamanka markay hor yimaadaan waayahay guddoomiye hadda turkiga ad joogtaa oo dad badan oo soomaaliyeena halkaa inay ku xayirmeen baa la sheegay diyaarado iyo han kalo hababka hab kaloo ee waddankii kusoo gaaraan ay heli waayeen arrintaa maxaa qorsho ah ma socdaan wax qorsho ah oo wadankii dib aad ugu soo noqonayso dhowaan waddanka dib aan ugu soo noqonaynaa halkaan xitaa way fududaan doontaa insha allahu tacaala marka sidaan kuu sheegayba may insha allahu tacaala horaanteeda meeshaan joognaa baarlamaankan inuu furmo tiyaan ku kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh oo u warramay madaxweynta af soomaaliga b b c muxudiin axmed rooble